إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhegeystayaal ku soo dhowaada warka idaacadda islaamiga ah alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah dagaal beeleed ayaa maanta mar kale ka dhacay duleedka magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud madaafiic ayaa xalay waxaa lagu weeraray magaalada dhuusamareeb xilli ay ku sugan yihiin madaxweynaha dowladda federaalka ah iyo qaar ka mid a madaxda dowlad goboleedyada ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin ayaa weeraray askarta itoobiya ee ku sugan magaalada halgan ee gobolka hiiraan siyaasiyiin ayaa waxay ka caroodeen in madaxweynaha dowladda federaalka ah iyo kan galmudug aanay ka qaybgelin aaskii jenaraal maxamed nuur galaal loogu sameeyey magaalada guraceel ee gobolka galgaduud askari ka tirsana dowladda federaalka ayaa xalay lagu dilay gudaha magaalada muqdisho iyadoo mid kalena lagu dhaawacay xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa fagaaro ku yaalla magaalada ceelbuur ee gobol galgaduud waxay ku dishay askari ka tirsanaa dowladda federaalka ah filimkii uu soo saaray garabka warbaahinada xarakada shabaabulmujaahidiin ee alkataa'ibe ee ku saabsanaa weerarkii lagu qaaday mandabay oo ciidamo maraykana lagu laayay ayaa waxaa lagu daawaday degmada aadan yabaal ee gobolka shabeellaha dhexe idaacadda islaamiga alfurqaan ayaa waxay baahisay qaybta toddobaad ee waraysiyo muuqaallo taxana ah oo ay la yeelatay qaar ka mid ah ergadii soo dooratay baarlamaanka dowladda federaalka ah ergadaas oo isu soo dhiibtay xarakada shabaabulmujaahidiin إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
dagaal beeleed ayaa mar kale waxa uu ka dhacay duleedka magaalada dhuusamareeb ee gobolka galguduud dagaalka ayaa waxaa la sheegay inuu ka dhacay deegaanka xananbuuro maalintii saddexaad ayuu dagaalkani galay laba maleeshiya beelood ayuu u dhexeeyaa dagaalkani waxaana la sheegayaa ugu yaraantii dadka ku dhintay markii la isu geeyey in lix ruux ay gaarayaan walow ay suuragal tahay in khasaaro intaasi uu ka badan yahay maamulka galmudug ayaa waxa uu ku guuldarraystay inuu xalliyo khilaafka u dhexeeya labada beelood ee dagaalka keenay iyadoo dagaalkani uu yahay mid soo noqnoqday madaafiic ayaa xalay waxaa lagu weeraray magaalada dhuusamareeb xilli ay ku sugan yihiin madaxweynaha dowladda federaalka maxamed cabdulaahi farmaajo iyo qaar ka mid a madaxda maamul goboleedyada geesta kalena ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa weeraray xalay askarta itoobiya ee fariisinka ku leh magaalada halgan ee gobolka hiiraan maxamed daahir calasow ayaa wararkaa inoo haya ilaa iyo siddeed madfac ayaa lagu tuuray xarunta madaxtooyada dhuusamareeb iyo saldhigga degmadaasi xilli ay ku sugan yihiin gudaha degmadaasi madaxda shisheeye kalkaalka kuwaas oo maanta magaaladaasi uu kaga furmayo shir ay kaga hadlayaan caqabadaha iyo khilaafka ku horgudban doorashooyinka sida ay wararku nagu soo gaarayaan cabsi xoogan ayaa soo wajahday mas-uuliyiinta ku sugan dhuusamareeb muddada ay socotay duqaynta madaxweynaha dowladda federaalka farmaajo oo ku sugan gudaha magaalada ayaa lagala cararay halka uu ku sugnaa si uusan ugu waxyeeloobin duqaynta xarakatu shabaabulmujaahidiin ay xalay ku garaacday gudaha magaalada dhuusamareeb ilaa iyo hadda waxaa magaaladaasi gaaray oo ku sugan madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaarihiisa sidoo kale waxaa magaalada jooga madaxweynayaasha maamulada hirshabeelle iyo koonfur galbeed halka kuwa jubbaland iyo puntlandna lagu wado inay gaaraan gudaha magaaladaasi markii madaxda shisheeyaha ku sugan xalana ay ku amreen madaxda ugu sarraysa dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada in ay ku kulmaan magaalada dhuusamareeb si ay xal kaga gaaraan khilaafka u dhexeeya ee ka dhashay doorashooyinka waxaana si dhab ah loo ogeyn khasaaraha ka dhashay duqayntii xalay xarakada shabaab mujaahidiin ay ku garaacday gudaha magaalada dhuusamareeb ciidamada shisheeye iyo kuwa askarta dowladda federaalka ee ku sugan dhuusamareeb oo lagu sii biiriyey ilaalada gaarka ah ee madaxda ka qaybgalaysa shirka ayaa aad u adkeeyey ammaanka magaaladaasi balse waxaa ku adag in magaalada ay ka baxaan oo duleedkeeda ay kaga hortagaan weerada ay geysanayaan ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin xarakada shabaabulmujaahidiin oo aanan sidaasi kaga fogeyn magaalada dhuusamareeb ayaa marar badan weeraro ku qaaday fariisimo askarta jabuuti iyo kuwa dowladda ay ku leeyihiin gudaha magaaladaasi dhinaca kale xalay waxaa la weeraray halgan oo ay ku sugan yihiin ciidamo ka tirsan xabashida itoobiya dagaal xoog leh ayaa lagu soo waramayaa inuu ka dhacay gudaha saldhigga ciidamada itoobiya huhunka rasaasta la isweydaarsanaya ayaa laga dhex maqlayay gudaha magaalada iyo daafaheeda horay ayaa halgan waxaa loogu weeraray ciidamada etoobiya askari ka tirsanaa dowladda federaalka ayaa xalay waxaa lagu dilay gudaha magaalada muqdisho askarigani ayaa waxaa toogtay ciidamo ka tirsan xarakada shabaab almujaahidiin waxaana lagu dilay agagaarka iskuul dhagaxtuur waxaa la sheegay in qori uu watay amaba uu ku hubeysnaa uu gacan galay ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin ee dilka geestay raggii dilka geestay ayaa la sheegay iyagoo qoriga wata goobta si nabadgelyo ah inay uga baxsadeen ninkan la dilay waxa uu ka mid ahaa ilaalada guddoomiyaha degmada dayniire geesta kalena askari kale oo ka tirsanaa ciidamada nabad sugidda dowladda federaalka ayaa xalay waxaa lagu dhaawacay agagaarka ex control afgooye ee magaalada muqdisho ninkan ayaa waxaa la yidhaahdaa ibraahim macalin isxaaq waxaa la sheegay in goor dambe goobtaasi dhaawiciisa laga qaaday dilalkani waxay ku soo beegmayaan xilli doraad galab xarakada shabaab almujaahidiin ciidamo ka tirsan ay xoog ku galeen hotel afriga oo ku yaala meel laga ilaaliyo garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho bayaan ka soo baxay xarakada shabaab almujaahidiin waxay ku sheegteen weerarkaasi oo toban saac socday ay ku dishay saddex iyo labaatan ruux oo uu ku jiray jenaraal maxamed nuur galaal ninkaas oo hadafka meesha loo weerarayba ay sheegtay inuu ahaa in asiga laga takhalluso amaba la dilo sidoo kale bayaanka xarakada shabaab almujaahidiin waxaa lagu sheegay in afartan kale oo dowladda federaalka ka tirsan halkaasi lagu dhaawacay saraakiil iyo ciidamo ayaa halkaasi ku dhintay halka kuwo kalena ay ku dhaawacmeen madaxweynaha dowladda federaalka waxa uu ku guuldareystay in uu sugay amniga magaalada muqdisho asigoo sheegay in amnigu wax ka qabanayo markii uu murashaxa ahaa iminkana lix maalin oo keliya ayaa xilkiisii ka dhiman xaaladuna waxay u muuqataa in ay ka sii dartay oo afar sano ka hor halkii ay joogtay ay ka sii daran tahay siyaasiyiin ayaa waxay ka caroodeen in madaxweynaha dowladda federaalka ah maxamed cabdulaahi farmaajo iyo kan galmudug axmed cabdi kaari iyo qoorqoor aanay ka qaybgelin aaskii jenaraal maxamed nuur galaal oo shala galab ka dhacay magaalada gurceel ee gobolka galgaduud xilliga aasku uu dhacayay farmaajo waxa uu ka degay magaalada dhuusamareeb xildhibaan mahad salaad ayaa waxa uu sheegay in arrintaasi ay tahay mid aad u fool xun farmaajo ayaa waxa uu amar ka heestay madaxda waxaa loogu yeeray beesha caalamka oo ugu horreeyay ergeyga qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha soomaaliya james swan iyo safiirka maraykanka ee soomaaliya ninka la yidhaahdo donald yamamoto nimankaasi waxa ay ku amreen farmaajo iyo madaxda maamul goboleedyadu inay ku shireen magaalada dhuusamareeb ayna si firfircoon oo daacadnimo ku jirta uga hadlaan arrimaha doorashada inkastoo madaxweynaha dowladda federaalka uu jeclaan lahaa inuu kursiga isaga sii fadhiyo haddana faragelin xoogla ayaa waxay uga imaanaysaa madaxda shisheeyaha awalba asiga meesha keenay xarakada shabaab almujaahidiin ayaa fagaare ku yaala magaalada ceelbuur ee gobolka galguduud waxay dil kula fulisay askari ka tirsanaa dowladda federaalka ah haashim cabdinaasir ayaa warkan inoo haya maxkamadda islaamiga ah ee walaayada galguduud ayaa xukun xaduriddo ah ku fulisay cabdulqaadir axmed carab oo soddon iyo shan jir ahaa ninkan ayaa lagu eedeeyey in uu ka tirsanaa ciidamada dowladda federaalka fagaara ku yaal degmada ceelbuur ee gobolka galguduud oo dad badan isugu soo baxeen ayuu ka dhacay xukunka qaadiga maxkamadda ayaana goobta ka akhriyey falka uu ku dhacay cabdulqaadir axmed carab iyo shaqadii uu u hayay dowladda federaalka ujeedda xukun sharci waxaa maxkamadda walaayada islaamiga ee galguduud la hor keenay cabdiqaadir axmed carab oo soddon iyo shan sano jir ah asagoo lagu soo dacweeyey sidan cabdiqaadir axmed carab waxaa lagu soo dacweeyey in uu ka mid yahay ciidanka riddada gaar ahaan qaybta booliiska ee muqdisho intaas kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay cabdiqaadir axmed carab wuxuuna ku jawaabay sidan aniga oo ah cabdiqaadir axmed carab soddon iyo shan sano jir ah waxaan ka jawaabayaa dacwada laygu soo dacweeyey waxaana ugu jawaabayaa sidan waa sax oo waa jirtaa in aan ka mid ahay ciidanka riddada waxaan ka mid ahay booliiska muqdisho waxaan ku biiray laba kun toban iyo saddex intaas kadib qaadiga ayaa ku dhawaaqay xukunka maxkamadda kow maxkamaddu waxay ku xukuntay cabdiqaadir axmed carab xukun xadiridda oo dil ah labo xukunkan wuxuu ku sugnaaday qiraal saddex nusuusta loo cuskaday xukunkan waxaa ka mid ah kow qowluhu sala allahu calayhi wasalam man badala diinahu faqtuluuh rawaahu lbukhaariy laba qowluhu sala allahu calayhi wasalam laa yaxilu dami imri'in muslimin yashhadu an laa ilaaha ila allahu wa anna muxamada rasuulullah ilaa biixdaa halaath alhayibu zaani wannafsu binnafs wataariku lidiini almufaariqu liljamaca muttafaqun calayh wabilaahi towfiiq asalaamu ullaahi calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu xukunno badan oo noocaan oo kale ah ayaa marar badan ka dhacay walaayaadka islaamiga ah ee ay maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab kuwaas oo lagu fuliyey ciidamo ka tirsan dowladda federaalka oo siyaabo kala duwan ugu soo gacan galay xarakada mujaahidiinta al-shabaab filim uu soo saaray garabka warbaahinada xarakada shabaab ulmujaahidiin ee alkataa'ib kuna saabsanaa weerar askar maraykana lagu dilay oo sanad ka hor ka dhacay mandabay oo kenya ka tirsan ayaa waxaa lagu daawaday degmada aadan yabaale ee gobolka shabeellaha dhexe xidaru sabriye ayaa warkan faahfaahinaya fagaaro weyn oo ku yaala degmada aadan yabaal ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe ayaa habeenkii xalay lagu daawada filimkii dhowaan ay soo saartay mu'asasada alkataa'ib garabka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab qaar ka mida dhallinyaradii filimka daawaday ayaa dareenkooda uga waramay idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan filimka filin aada qiimo weyn u lahays dadka muslimiinta waay filimka waa daawanaysay maxaa kaaga muuqanaya waxaa iiga muuqanayay jabka maraykanka awoodda isbidaan in laga daba tegay marka alxamdulilah ilaahi ayaa ku mahadsan maadaas guusha een gaarnay muslimiinta ay gaareen marka ummadda muslimiinta aad iyo aad ayay ugu faraxsan filinka caawa si fiican ayaa loo daabtan daawaday magaalada aaday baa looga daawaday degmada dareenkayga aada u fiican yahay filankana aadan caawad ugu farxay marka caawana waxaan fiirsaday filan cajiiba oona weligii aana arkin jihaadka inuu sidaan naqaano mamali jirin caawana jihaadka aadaan ugu farxay sidoo kale dumarkii muslimaadka ahaa ee filimka daawaday ayaa dhankooda muujiyey shucuurtooda aad iyo aad u sarreeya maasha allah filin aad u wacanaan fiirsaday caawo diyaarado lagubo holcaayay iyaan arkay aad iyo aadaan u faraxsanaa maasha allah waxyaabihii kugu yaabka badnaay intii aad daawanaysa filimka maxaa ka mid ahaa wax badanoo gubaha ayaan arko talluuli iyo qaacbaha ayaan arka diyaaradihii maraykanka u xasuuqay dhammaan oo la dab saaro dambas laga dhiga arka filan cajiib ah ayou ahay waxaan arkayay diyaaradihii maraykanka ummadda muslimka oo masaakiinta uu ku hasuuqi jiray oo meesha ku baaba'aya ayagii maraykanka iyo gaaloo dhanba oo meesha ku baaba'ay iyo wiilasha mujaahidiinta oo muhaajiriin iyo ansaar isugu jira ee aad isu marxabaysa oo dardaarmaya muslimka ka dambeeyana dardaaranka uu soo jeedihaya iikuna inya takbiirsada markaas si farxad la ku baxayaan filimka alkataa'ib ay ka soo saartay dagaalkii mandabey ayaa waxaa internetka ka daawaday kumanaan dad ah wuxuuna filimku reebay saameyn badan meelaha horey filimka loogu daawaday ee lagu soo dhoweeyey macluumaadka uu xambaarsan yahay waxaa ka mid ah qaybo ka mida gedo iyo hiiraan idaacadda islaamiga alfurqaan ayaa waxay baahisay qaybta toddobaad ee waraysiyo muuqaala tixana ah oo ay la yeelatay qaar ka mid a ergadii soo dooratay baarlamaanka federaalka ah ergadaas oo isu soo dhiibtay xarakada shabaab ulmujaahidiin abuubakar ibraahim geedda ayaa warkan faahfaahinaya bismi illaahi araxmaani araxiim
war hoyaalhoyaalqaybta toddobaad waraysiyada muuqaalada taxana ah ee idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan la yeelatay ergadii soo dooratay xildhibaanada baarlamaanka dowladda federaalka ayaa waxaa habeenkii xalay lagu soo qaatay daahir cusmaan nuur oo ka tirsanaa ergadii ka socotay maamulka galmudug kaasoo u codeeyey xildhibaan lagu magacaabo mahad salaad oo ka tirsan xildhibaanada dowladda federaalka waxa uu ka sheekeeyey hagardaamooyinka ee shisheeyaha iyo madaxda dowladda federaalka ay u maleegayaan shacabka soomaaliyeed isagoona dhanka kala sheegay in dhulka ay ka taliso xarakada mujaahidiinta al-shabaab uu yahay meel ammaan ah dadka cabsanaya waxaan u sheegayaa inaysan meeshan dhib ka jirin dad walaalahooda oo islaam ah ayaa jooga marka waa la soo dhoweynaa ee cabsida iska dhaafa hana imaadaan ayuu yidhi daahir cusmaan nuur oo ka tirsanaa ergadii maamulka galmudug ugu horeyn waxa uu ka hadlayaa macluumaad ku saabsan doorashooyinka aniga daahir cusmaan nuuraa la yiraa xamaraan deganahay laakiin reer jowharaan asalkayga mahadsanaad kulley doorashadaasu uun doorasho iska dhib badan eedo uun waxba isdaba ordaaya oo ninba mataqaanaa waxba uun xaglinayo dad badana meesha ku tartamaya nin walba inuu meesha asagu ku soo baxo rabay marka uun tacab badan iyo shiddo badan waa gelaya nimanka wax dooranaya waxaa la tartamaya subxanyo wallaahi lacag laba kun iyo shan boqol aan ka qaato labadii kun iyo shantii boqolna markii la doorashada u dhammaata inta u tegaya reerdugeys lacagta adootana qabso maxaa jiro uu yiri xalaal iyo xaram waxay taaba maaqaana marka wax shubahaada qaadaba maa iga qabso xaaga may wuxuu haddan ku siiyey qaado cafsi iyo tahay adaan ku siiyey qaado u yiri sidoo kale waxa uu ka warbixiyey sida uu xaalku noqday doorashada kadib doorashadii kadib maalintii ninkaas habeenkii aan dhahay lacagtaada iga qaado intii meesha la joogaan lacagtiisa u geeyey oo cadaado aan joognay ma habeenkaas aan u geynaaba isugu kaan dambaysaba habeenka cadaado aan lacagtiisa u geyno lacagtaada iga qabsa aan leeyahay ha isla markii doorashada meesha inta la joogay eed ka igu dambaysay wallaahi ma annaha dib ulama xiriirin markii aan xamar tagna waa markaan hoteelka ka jeediyo aan leeyahay anigu arrintan waa ka tooba keenay bisayn ilaahay aan uga soo noqday nabiguna wuxuu ataabi min damika man laa damba lah marka ilaahay xaggiisaan uga noqday qabiilkeena googolaan u dhigay waa u sheegay ninkii intaa meesha joogay aan dhib u geystana iska kay cafiyaan idhi maca salaama waxaan leeyahay ummaddii aad ku soo dooratay oo dan adduunya kaaleed ewelba aakhira meeshaas horta wax looga rajay mahayne wixii aad ka ballan qaadda waa uga baxday ballan beenaalaana tahay ummaddana dib dambe howlu goynin walaal waxaa ku jirta daad waa aqoon waa leedahay kana toobakeenna waan leehay ugu dambeyn daahir cusmaan ayaa fariin baaq ah u diray odayaasha hadda ku howlan doorashooyinka isagoona sheegay inuu allah dartii u toobo keenay waxaan leeyahay horta intii toobo keentay toobad allah ka aqbalo inta aan toobo keenna allah taa u toobo keenaan hana yimaadaano oo ha isqoraano sida hadda anigu waa meeshaan u imid runtii anigu xarakada wax dhib a ka malaysamahayn dad fiican inay yihiin aan aaminsanahay dad diintu ku dhaqma inay yihiin aan aaminsanahay waxaa mataqaana hadda waxaa cabsidaba ay gelinba waxay ahayd macnaha kulley haddii lagugu khaldamana kulley nin dembigii ka tooba keeno aldartii u tooba keena horta xarakada looma tooba keena allah loo tooba keena soo ma allah u tooba keentay ilaahay toobadaada ka aqbalo hataa dhimatana iwal baa dhimanayd waa mata qof kas waa dhimane waqtigeedana dhimane dadka xoogaa cabsanayaan waxaan u sheegaa in meeshaanu dhib ka jirin dad walaalahooda ay joogaan dad islaam ay joogaan hadday yimaadaan lasoo dhaweynaa marka cabsida intay iska saaraan oo alla aaminaan ha yimaadaan oo dadkooda ka mid noqdaan taxanaha muuqaaladan waraysiyada ah ayaa habeenadii lasoo dhaafay ku baxay barnaamijka dhuuxa waraysiyada kuwaas oo ay idaacadda alfurqaan la yeelatay ergadii wax ka soo xulay xildhibaanada baarlamaanka dowladda federaalka kuwaas oo isku soo dhiibay xarakada mujaahidiinta al-shabaab
دستورنا دستورنا دستورنا القرآن من يرتضي أن ينتمي لعدوه شيطان دستورنا دستورنا دستورنا القرآن من يرتضي أن ينتمي لعدوه شيطان warkii oo dhegaystayaal idin kala socoteen idaacadda islaamiga ah alfurqaan waa inaga intaa